bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka maanta oo hadahan oo kale aad dhegaysataan jimcaha marka laga reebo oo rediyo muqdisho barnaamijka kale oo laydinkugu talagalay idinkugu bedelaan qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan intaynu ku guda jirno haddii allaha awoodda loo nagu simano waxaa ka mid ah magaalada kigaali ee dalka ruwaanda waxaa ka furmay shirmadaxeedkii toddobiyo labaatanaad ee hogaamiyaasha qaaradda afrika iyo afrika oo yeelanaysa baasaboor qura guddoomiyaha baarlamaanka dalka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo dalka koonfur afrika kula kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayay guutadii labaad ee kumaandooska soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo galabta ka qayb galay munaasabad lagu dhaaranayay saraakiil cusub oo ka mid noqon doona booliiska soomaaliyeed madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo ka tacsiyeediyey geeridii soo gaartay laba ka mid ah golaha wasiirada iyo mid ka mid ah waxgaradka deegaankaasi qodobada iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan haddii allaha awoodda loonagu simo ee u diyaargarooba barnaamijka oo faahfaahsan
xubnayahow ninga caliyo gayigoodu jecelyo gama xubnaha diidee dadkoodii angabiro xubnayahow garaadnume geridooda jecelyo xubnayahow gumaysigu gumuca wafaysto xubnayahow guntada ee xilka guud ka saaro xubnayahow guntada ee dhergaratadaaho xubnayahow ninga caliyo gayigoon jecelyo gama xubnaha diidee dadkoodii angabino
waa hagaag heestaasi waxaad ku maqli doontaan gebagabada barnaamijka dhacdooyinka maanta ee rediyo muqdisho waa toddobiyo tobanka bisha toddobaad ee sannadda laba kun iyo lix iyo toban waxaa dhanka farsamada barnaamijka ka qaabeynaya maxamed qalaf maxamed macalin waytka ayaana soo saaray saaxiibyaal mar kale wanaagsan qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maanta waxaa magaalada kigaali ee xarunta dalka ruwaanda ka furmay shir madaxeedkii toddobiyo labaatanaad ee hogaamiyaasha qaaradda afrika waxaana ka qayb galaya madaxweynaha dalkeenna mudane xasan sheekh maxamuud shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah waxaa madaxda qaaradda afrika ay kaga hadli doonaan qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin miisaaniyadda qaaradda afrika oo qaaraddu ay doonayso in markii ugu horreysay ee hesho madax bannaani dhaqaale ama miisaaniyad ka imaata qaaradda oo ka madax bannaanaata ka mid a qaaradaha kale ee kaba miisaaniyadda dhaqaalaha horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo xasiloonida qaybo ka mid a qaaradda dalalka ka tirsan oo ay dhibaata ka jirto waxaa lagu soo bandhigay baasaboor ay yeelan doonto qaaradda afrika waxaana shirkaasi inta uu socday kulankiisii koowaad maanta la qaybiyey qayb ka mida baasaboorada cusub oo loo qaybiyey madaxweynayaashii ka qayb galay afhayeenka madaxweynaha dalkeenna daawud aweys oo ku sugan kigaali ayaan goor dhoweed qaadka teleefoonka kula xidhiiray waxaana weydiiyey waxyaabaha sida gaarka kulankaasi looga hadlay iyo kulmadii kale ee gaargaarka ah madaxweynaha dalkeenna ula qaatay daneeyaasha dalkeenna
waa maaqanta maanta waxaa si rasmia u furmay shirmadaxeedkii toddobiyo labaatanaad ee dalalka xubnaha ka midooda afrika waxa uu ka furmay xarunta shirarka magaalada kigaali ee dalkan jamhuuriyadda ruwanda shirkaasi ajendooyinka ugu waaweyn ee madaxda ay doonaan maalmood cusaabe waxaa ka mid ah arrimaha miisaaniyadda midowda africa oo horey ay dalal kale oo ka baxsan midowda africa kala jiraan ay haatan dalalka africa waxay doonayaan inay iyagu isku yimaadaan oo dhinaca maalgelinta iyo miisaaniyadda midowda africa ay noqoto mid ay bixiyaan dalalka xubnaha ka qaaradda africa waxaa kale isla maanta kulanka maanta lagu meelmariyey halkadhigga sanadkan oo ah dhowrista xuquuqda aadanaha iyo weliba dhowrista xuquuqda dumarka oo dhammaanba afar iyo kontonka dalle xubnaha ka midowda africa ay isku wada raaceen in la meel mariyo qodobkaasi iyadoo halkaasina laga akriyay hormuusiyad ay madaxweyneyaasha soo saareen oo ku saabsan arrinta la xiriirta xuquuqda aadanaha qaaradda iyo xuquuqda aadanaha gaar ahaan dumarka qaaradda africa oo labadiba loo arkay arrimo muhiim u ah ee dhinaca horumarinta iyo dhismaha dimuqraadiyadda cusub ee qaaradda africa marka laga tago qodobka qodobo kale oo laga hadlay oo muhiim u ahaa qaaradda ee ma jireen dabcan way jiraan ajendayaasha waa ay badan yihiin madaxda labada maalmood ee haystaan waxay ku gooseen doonaan hadba xaaladaha ugu muhiimsan dalalka africa ka jira ha noqoto xasarada ka haloosan jamhuuriyadda koonfurta sudan oo mar kale dagaalo ay ka qarxeen xaalado ka taagan dalalka sida burundi oo kale waxaa laga hadlayaa arrimaha dhinaca siyaasadda arrimaha dhinaca amniga dhanka horumarkana waxaa maanta si rasmi ah daaha looga rogay saakubaar cusub oo qaaradda africa yeelan doonto kaasoo haatan lagu bilaabayo madaxweyneyaasha dalalka midowda africa iyadoo baasaboorada ugu horeeyena ee lagu daahfurayey soo saarista baasaboorkaas cusubna lagu soo bandhigay xarunta shirka midowda africa ee magaalada tantigali E, waa gar arrinta baasaboorka ee qaaradda oo idil ay wadaagi doonto muxuu ka bedeli doonaa xiriirka iyo isu socodka ee iskaashiga dadyowga qaaradda dabcansida sheegtay ujeedka laga leeyahay in baasaboor mida qaaradda africa yeelata waxa weeyaan in eh, la fududeeyo isku socodka een qaaradda africa in la yeesho iskaashi dhinaca dhaqaalaha iskaashi dhinaca arrimaha bulshada marka taas ayaa waxaa looga qeybsan inay u tahay in la fududeeyo isku socodka ujeeda qaaradda africa ku dhaqan een waana bilow wanaagsan oo run ahaantii wax weyn ka bedeli doona een qaabka socdaalka qaaradda africa oo shacabka qaaradda africa ay ka faa'iidaysan doonaan arrimaha soomaaliya ee ma lagu soo qaaday mise ku jira qorshaha in xaaladda doorashooyinka iyo waxyaabo ku saabsan ee soomaaliya looga hadlo shirkaas Eh, dabcan sidaan kuu sheegay maadaama la bartayo arrimaha ugu waaweyn ama ugu xagaagsan qaaradda africa soomaaliya way kamid tahay oo laba arrimood ayaa qaaradda eh, midowda africa ay ka hadlayaan oo ah xoojinta ciidamada nabad ilaalinta ee jooga soomaaliya ee haatan caawinaya dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba in la taageero xanaanka siyaasadda soomaaliya doorashooyinka sanadkan dhacaya xanaankaas oo loo arko inuu yahay mid wax ka taraya eh, howlgalka nabadgelyada iyo eh, hadafka laga leeyahay in amni buuxa lagu soo dabaalo soomaaliya ee daawad marka laga tago shirka ee maanta ka furmay kigali waxaa iskugu yimi dalal badan oo daneeya arrimaha qaaradda afrika soomaaliyana ay qayb ka tahay ma jireen kulamo ee ka barbar socda kulamadaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda uu la yeeshay ee madaxweynayaasha dhiggiisa ah ama ee daneeyaasha qaaradda afrika way jiraan kulamo madaxweynaha ula qaatay qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda africa iyo kulamo shalay ula qaatay diblomaasiyiin ka socotay maraykanka iyo qaybo kale oo caalamka ka mid ah iyo ururo kale oo caalami ah inta uu joogana waxaan fil- waxaa la filayaa in kulamo kale oo noocaasi oo madaxweynuhu ula qaadan doono madaxda caal- madaxda eh, midowda africa shirkan jooga iyo weliba eh, xubnaha kale ee ururada caalamiga matalaya shirkanka qaybgalaya
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha dalka daawud oweys oo kigaali ku sugan khadka telefoonkan iigu warramayay waa hagaag guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ku sugan dalka koonfur afrika ayaa kulamo la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan guddoomiye jawaari ayaa la wadaagay waxqabadka dowladda iyo xaaladda guud ee dalku uu ku sugan yahay dareenkan madaxda soomaaliyeed ay u hayaan shacabka soomaaliyeed ee dhibaatooyinkan xaddiga lahayn kala kulma dadka u dhashay waddankaasi ay la nool yihiin waxaana guddoomiyuhu uu sheegay in dowladda soomaaliya ay la socoto waxna ka qaban doonto xaaladda dadkaasi warbixintan waxaa barnaamijka dhacdooyinka maanta u diyaariyey waryahayaga cabdiqadir axad oo ku sugan johannesburg
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa qaar ka mid ah jaalida soomaaliyeed kula kulmay magaalada johannesburg kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen qaar ka tirsan ganacsatada soomaaliyeed ayaa waxaa kasoo qaybgalay ganacsato waxgarad madaxda safaaradda soomaaliya ee koonfur afrika odayaal iyo dhallinyaro matalayay qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed qaar ka mid ah dadkii lagu casuumay kulankan oo gudoomiyaha uga xog waramay xaalada soomaalida koonfur afrika ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka iyo horumarka soomaalida koonfur afrika gaar ahaan dilalka iyo dhibaatooyinka ka haysta sharciga waa waxaan ku soo abaabulinay wax ka yar labiyo toban saac taana waan ka cudur daaranaynaa ummaddii oo dhan ma aan keenin laakiin inta la taaban karo oo waxtar communityga soomaalida u ah caawan kula joogaan qof kaa maqan ma leh Eh, tan labaad eh, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa safaaradda soomaaliyeed ee gudoomiyaha baarlamaanka waan soo dhawaynaynaa Eh, waana rajaynaynaa danihii uu u yimid in ilaahay u fududeeyey oo maaragtay uu guul kala laabto Eh, innagana waxaan rajaynaynaa is arag dambe oo xiisa leh oo intaan ka badan mudane guddoomiye dadka soomaaliyeed ee south africa usoo shaqo tegay ama usoo qaxay ee halkan ku nool tira ahaan waxaa lagu qiyaasaa ilaa lixdan iyo shan kun lixdan kun oo qofada lagu qiyaasaa dadkaasi waxa ay ku haystaan runtii ganacsiyo kala duwan waxay degan yihiin waddankan oo sagaal gobol ka kooban sagaalka gobol ka kooban ayay degan yihiin Eh, runtii dalkan wuuna soo dhaweeyey aad buu noo soo dhaweeyey han jiraana dhibaatooyin iska dhaca dhibaatada adduunka meel walba ay ka dhacdaa dhibaatooyin dhacaa way jiri karaan oo mararka qaarkood laga yaabo in soomaali ahaan annaga ay noo taabtaan laakiin dad kale tabayna la wadaagaan danjiraha dowladda soomaaliya oo fadhiya koonfur afrika danjira jamaal barrow oo isaguna dhankiisii ka warbixiyey xaalada guud ee jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur afrika ku sugan tahay waxa uu sheegay inay tahay jaaliyadda u dhiganta dowladda soomaaliya isagoo intaa ku daray in jaaliyadda soomaalida ay taageero mar walba la garab taagan tahay safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalkan waxaan kuu sheegaa jaaliyadda koonfur africa waa dowladda gacanta ku haysa safaaradda soomaaliya ee koonfur africa waa dad deeqsi ah waa dad oo haddii loo baahdo diyaar u ah nidaamka gudoomiye safaaradda maalinta la furay ilaa hadda waxaa gacanta ku haya jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur africa waa dad deeqsi ah oo aad aad noo hayaan oo gacanta lagu hayo waaye ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed mudane maxamed sheekh cismaan jawaari oo ka hadlay kulankan ay soomaalida johannesburg ku casuuntay ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaalada dalka uu marayo isagoo sheegay afartii sano ee lasoo dhaafay in dowladda soomaaliya wax badan u qabsoomeen haddana uu rajaynayo in horumarkaa ka weyn la hiigsan doono waxauna ganacsatada kula dardaarmay inay safaaradoodii taageeraan ayna gadaan guri ay leeyihiin muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan aad baa ugu mahadsantihiin ganacsatiniin aad urursan tihiin oo isku hal urur aad tihiin waa waa waa arrin wanaagsan waa arrin wanaagsan annaga xaaladeena dhaqaalaha dowlad ahaan ma filan yacni waxaa suuda hadda inta miisaaniyadeena ay soomaaliya oo dhan hadda aan ku maamulno qof ka mid ah soomaaliya maanta waa jiraa oo intaas marka in uu safaaradii eh, safaaradihii maanta gacanta lagu sii hayo oo idinka aad haysataan waa idinku mahadinaa waana waa- waana markaan tagana haddana waa yani waa geedo badan aan ka sheegi doonaa iyo goolayaal badan oo dowlad ka mid ah ganacsatada in gacanta ay ku hayso waan idinku dhiirigelinaa weliba haddii oo guri la gadi karayo ha la gadan leeyo ha la gado ha la dejiyo dowladdan ku leenahay dhaa barlamaanka usoo dira inaan ansiya anaa ballan iga qaaday gudoomiyaha jawaari ayaa jaaliyadda soomaaliyeed u sheegay inay dowladda soomaaliya koonfur afrika kala hadli doonto dhibaatooyinka soomaalida gaar ahaan sharciyada waxaana ugu dambeyntii kula dardaarmay dhallinyarada soomaaliyeed inay qayb ka qaataan dib u dhiska dalkoodii waxa uuna kulanka ku soo idlaaday jawi farxadeed cabdulqaadir axad warbaahinta qa-
federaalka ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid ayaa tababar u soo xiray maanta magaalada muqdisho cutubyo ka tirsan kumaandooska soomaaliya gaar ahaan guutada danab tababarkan ayaa muddo u socday ciidanka waxaana bixinaya tababarka intuu socday dowladda isutagga imaaraadka carabta iyadoo cutubyo ka mid a ka mid noqonaya ciidamada kumaandooska soomaaliya si gaara loo tababaray kuwaas oo loo diyaariyey difaaca dalka iyo beegsiga cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab taliyaha ciidamada ayaa ka mahad celiyay tababarada la siiyey ciidamada kumaandooska soomaaliya oo guutadi oo ah dibcaddii labaad ee loo tababara soomaaliya waxaana uu sheegay in ciidankani ay wax badan ka qaban doonaan xasilinta dalka iyo rogaga naadiidka ah qeybaha ay kaga dhuumalaysanayaan dalkeena
askarta ka qarin jabisay koorsanan oo aanu filayno oo loo hanwen yahay rajaynayno sidii tababarkay u qaateen in ay ka muuqato goobaha ay ka muuqato tababarkii ay qaateen waxaan mahad u jeedinayaa dowladda imaaraadka oo dugsigan baaxaddan leh samaysay kuna diyaarinaysa qayb ka mid ah ciidamada soomaaliyeed kuwa guud iyo kuwa gaar ahaaneedba sida danab oo kale waxaana rajaynaynaa tababarka ay wadaan iyo mucaawanada ay ummadda soomaaliyeed usoo usoo ay siiyeen inay meesheedii ka sii socoto baan rajaynaynaa codsigaasuna waa taagan intaa kadib hadal intaa ka badan igama bannaana
wasiirka gaashaandhigga dalka oo ka qayb galay munaasabadaas ayaa ra-iisul wasaaraha dalka waxa uu xog ka siiyey tababarkan iyo ahmiyadda dowladda soomaaliya ugu fadhiyo tayeenta ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed
salaan ka bacdi waxaan rabaa halkan inaan uga mahadcelin uga soo jeediyo dhammaan martida halkan ka soo qayb gashay sidoo kale waxaan rabaa dugsigan dowladda imaaraadka oo nagu caawisay oo keentay macallimiintii iyo dadkii arrintaas hirgelin lahaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaana rajaynayaa inay sii wadaan mucaawanadaas iyo gacansiintaas ay ka soo saareen ciidamo tababaran oo weliba si gaara u tababaran inay soo saareen aad iyo aad baan ugu mahad celinaya wixii munaasabadan ku habboon ra-iisul wasaaraha dhihi doono laakiin waxaan rabaa inaan halkan aad iyo aad mar labaad ugu mahad celiyo wasiirkii hore wasaaradda gaashaandhigga oo genaraal major genaraal maxamed shiikh oo ahaa dadkii la la amba qaaday oo la tilaabo qaaday markii dugsigan la abaabulayay oo maanta miraheedii halkan ay ka soo baxayaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa isaga iyo raggii kaleto oo markaas hoggaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed joogay arrintan miro dhalka ah inay goobjoog ka ahaadaan maanta labaad oo ka baxday dugsiga oo sida gaarkaa loo tababaray maantada maantana hortaada joogta insha allah waxaan rajaynayaa inay noqdaan dalkooda iyo dadkooda kuwii anfaca ummadda soomaaliyeed cadowgoodana ka qayb qaadan doona dalkooda sidaayeen waxaan leeyahay aada iyo aad baan u mahadsantihiin waxaana kusoo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya
ra-iisul wasaaraha mudane cumar cabdirashiid oo tababarkaas soo xiray ayaa u hambaliyey saraakiisha iyo ciidamada tababarkaasi loo soo xiray ra-iisul wasaaraha dalka wuxuu la dardaarmay tababarka askarta dhammaysatay ee kumaandooska soomaaliya qayb ka noqon doona waxaana uu sheegay in waajibaadka saaran ay u gutaan si wadaninimo ay ku dheehan tahay si ay shacabka soomaaliyeed uga difaacaan dhiigmiiratada doonaya inay nabadda u diidaan soona dabaalaan nabad waarta oo ka hana qaada dalkeenna soomaaliya
islaan kadib waxaan malaynaa wakhti xasaasi ah dalka waagii horeeto ee ciidamada soomaaliyeed la tababari jiray ee hadda taliyaha ciidanka iyo wasiir gaashaandhigga iyo nagala joogaan wakhti waxay ahayd dalka uu nabad ahaa fursadna loo heli karay in ciidankaas wakhtiga maanta aan maraynaa waa wakhti ka duwan wakhtigaas wakhti waxaan maraynaa dagaal fakar xagjira uu ku soo wajahan yahay dalkan iyo dalo kaleeto dunida ka tirsan isla markaasna ayna sugayso in ciidan la dhiso annagoo og marxaladdii aan soo marnay labaatankii sana na soo dhaafay ayaa maanta waxaan rabaa ciidanka maanta dafcadda ee halka qalinjoonaya runtii inay madaxa ku hayaan dalkan ahmiyaddiisa amni waxa maanta annagoo dhan aan xoogga saarayna waxaa weeye in ay ciidankii soomaaliyeed ee dalkan cadowgan jogin lahaa dalkan amnigiisana la wadeegi lahaa maanta waa uga mahad celinaynaa ciidamada amison iyo dadka kaleta gacanta ka geysanaya amniga soomaaliyed in la sugo laakiin amniga wuxuu sugmayaa keliya maalinta annaga aan la wareegno amniga dalkaan aan ku filnaano maalintaas ayaa amni saxa dalkaan ka dhacaya haddii laa yidhaahdo ma rabo inaan ku fogaado waxaan rabaa inaan idinkugu hambaliyay runtii yacni waktigii aada halka ku jirteen tababaradii aad marteen iyo sidaa ugu dhowr adeegteen iyo sida aad heginku ugu tihiin in aad dalkiina iyo dadkiinaba aad dafaxdaan waxaan idiin rajaynayaa insha allah guul waxaan ilaahay idinkaga baryayaa kuwii dalka kan ku soo dawaalaa amni saxa iyo nabad inaad noqotaan insha allah waktigu waa xasaasi weeye marka aad halkaa ka qalinjoosaan waxaa la amniga inaad la wareegtaan in aad runtii ka qayb qaadataan sidii xasilooni amni loogu soo rogi lahaa dalkan wakti waxaan ku jirnaa doorasho ee ka dhici doonta dalka kan isbeddel dowladeed iyo isbeddel siyaasadeed dhici karaan amniga halkaan aan rajaynayn inuu insha allah ka sii fiicnaado meesha umaan taagan yahay runtii waxaa mar kasta aanu u mahad celinaynaa madaxweynaha dowladda imaaraadka xukuumadda iyo dowladda imaaraadka safaaradda halka joogta iyo dhammaan taliyaha iyo saraakiisha kaleeto ee macdamiinta halka soo ogashay waxa iyo juhdiga ay geliyeen in academy noocaan oo kaleeto la furo inay qayb nagala qaataan maanta inay nala dhisaan amniga maanta amnigii dal ka xumaadaa dal keliya kama xumaanin wuxuu ka xumaaday gobolkaasoo rijinkaasoo dhan wuxuu ka xumaaday caalamkao dhan marka in la iska kaashado dagaalada noocaan ee hadda adduunka ku faafay iyo sidii loo soo dawaalan lahaa amnigaas waa wax maanta annagii dowladda imaaraadka ka wada shaqaynayno aan rajaynaynan insha allah inaan ka wada shaqayno muddooyinka soo socdooda waxaan mar kale runtii usoo jeedinayaa bogaadin wasaaradda gaashaandhigga taliyaha ciidanka iyo wasaar wasiiradii wasiiradii ka horreeyey iyo dadkii qayb ka soo noqday in maanta meesha aan joogno aan soo istaagno ma raba inaan ku fogaado haddii la yidhaahdo waxaan idiin rajaynayaa guul mar kaleeto
ayaa ka qayb galay munaasabad lagu qabtay xarunta taliska ciidamada booliiska soomaaliyeed oo lagu dharanayay saraakiil toddobaadkii hore uu dallaacsiiyey dabayaaqadiisa madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud kuwaa oo wax ku soo bartay jaamacadaha dalka kana mid noqday booliiska soomaaliyeed waxaa warbixinta soo socota barnaamijka u diyaarisay wariyahayaga nasro bashiir cali
munaasabadani oo ahayd mid lagu dhaarinaya saraakiil cusub oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed kuwaas oo dhallinyaro jaamiciyiin ah oo sanadkan ku soo biray ciidanka booliiska ayaa lagu qabtay xarunta ciidanka booliiska soomaaliyeed ee kumaanda buluusiya magaalada muqdisho munaasabadan lagu dhaarinayay saraakiishan cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake wasiiro taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka asluubta safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya sacuudi carabiya ururka haweenka qaranka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska waxaana heese ka hadlaya waxqabadka iyo waajibaadka ciidanka booliiska soomaaliyeed ka qaadiya fanaaniinta hobolada heegan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye gaasi maxamed sheekh xasan xaamud oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in sharaf weyn ay u tahay ciidanka booliiska soomaaliyeed inay ku soo biiraan dhallinyaro jaamiciyiin ah waxaan galabta halkaan aan isugu imaanay xarunta taliska booliiska soomaaliyeed arrinta koowaad oo ahayd in la dhaariyo leyli saraakiisha jaamiciyiinta ahaa ee afar iyo tobankii madaxweynaha tababarka u soo xiray runtii sharaf weyn ayayna noo ahayd in booliiska soomaaliyeed ay ku soo biiraan sagaal iyo toban jaamiciyiin oo muddo hal sana tababar qaatay waxaana goobjoog ka ah xafladdan qiimaha badan ra'iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaa kaloo ayadana halkaan maanta aan ku soo bandhignay howl ay gacan weyn naga siisay amisom qabanqaawadeeda iyo diyaarinteeda oo ah hees ku saabsan isdhexgalka booliiska ee bulshada waayo sida la wada ogsoon yahay booliiska soomaaliyeed wuxuu u adeegaa waa shacabka ummadda soomaaliyeed iyo inta la nool runtii muddo baa la soo kabanayey maanta waxaan isdhihi karnaa heer waxaa la joogaa oo isfaham uu jiro oo ku saabsan in amniga loo daadajiyo ilaa iyo hor gobol ilaa iyo hor degmo marka haddii qofka booliiska uusan la shaqaynin bulshada bulshadana aysan la shaqaynin booliiska amni la taaban karo meesha kama suurtooba marka runtii sharaf weyn ayaan noo gabangabadii munaasabadda ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey saraakiishan cusub ee jaamiciyiinta kuna soo biray ciidanka booliiska soomaaliyeed nasar bashiir cali warbaahinta qaranka
dacdooyinka maanta wuxuuna idinkaga imaanayaa rediyo muqdisho safiirka soomaaliya ee jaamacadda carabta ayaa maanta waraaqdiisii safiirnimo u gudbiyey xogayaha jaamacadda carabta kulamo gaarana la qaatay xogayaha iyo mas-uuliyiin kale danjiraha soomaaliya ee jaamacadda carabta cabdiqani wacays waxaa qadka telefoonka kula xiriiriyey wariyahayaga cali cabdiqaadir cali cali michael isagoo ku sugan magaalada alqaahira ee xarunta jaamacadda carabta ahna caasimadda dalka masar
maanta waxaan ku guulaysanay ilaahay mahadiisa in aan la kulno xogayaha guud oo jaamacadda carabta xarunteedu tahay magaalada qaahira ee dalka masar ayaanu fadhiisanay oo iga guddoomay waraaqihii aqoonsiga in aan wakiil ka ahay dowladda soomaaliya jaamacadda wakiil uga ahay saa la iskaga warrami maayo ahmiyadda iyo kaalinta ay jaamacadda carabta ku leedahay muxuuaha wadamada carabta iyo go-aan qaadashada carbeed waa mid aad farxad loo ahayd bay ahayd ninka xogeyaha joogtada axmed abulqaysna waxa weeyaan uu ku cusub yahay isaga laftiisu hadda xogeynta uu ku cusub yahay ninkii hore amir carabi buu bedelay axmed abulqays waa la yaqaanaa waa nin wasiirka arrimaha dibadda muddo dheer soo ahaa dalka masar caalamul carabi iyo muxuu ahay u n kabinaa laga yaqaano waa nin si fiican u yaqaano soomaaliya aan dhigi karno waa nin xiriir hoose oo sokeeyaro leh waa nin ninkii macruufa ka ahaa soomaaliya ee dhintay allah u naxariistee gurigii gobolnimo doonka toddobiyo kontonkii jamaaludiin saalax gabadhiisiibuu qabaa waa nin dhinac soomaali ka ah isaga ayaa diyaar u ah una heelan in uu soomaaliya wax la qabto muxuu ahay in sidii loogu gacan qaban karo kaalin walba loogu muxuu ahay saacidi karo inuu laga saacido annaguna dambaalkii madaxweynaha iyo hambalyadii shaqada uu bilaabay baanu u qaban u gudbinay shirka ugu soo horeeya oo britoa ama baxaayo oo kabaxa ka dhacaya dalka mauritaniyana waxaan jeclahay ay isku arkaan madaxweynaha ay isku arkaan wixii baahiya iyo wixii jaamacadda carabtaan uga baahannahay iyo wixii laga qaban karana halkaa lagu gorfeeyo haddii alla yidhaahdo oo anigoo ku cusub hadda shaqada manduugyada xafiiska iyo isagoo jaamacadda ku cusub inaanu isla jaan qaadno oo aanu mustaqbalka daba haddii la yidhaahdo wax allaale wixii waxtar u ah ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya dowladda inay si fudud noogu dhamaato ayaanu rajaynaynaa ambaastore cabdiqani wacays waxaad ka warantaa bal arrintani maxay ka bedeli doontaa xiriirka jaamacadda carabta iyo dowladda soomaaliya kaalin intee leeg ayay ka qaadan kartaa
kaalin weyn bay ka qaadan kartaa jaamacadda carabta waa meesha laga muxuu ahay lagala hadlo dowladaha carbeed meesha laga dejiyo qorshaha dowladaha carbeed waa meesha wax alaale wixii dhibaataha ee ka jira dowlad carab oo kasta lagu gorfeeyo marka dhibaatada innaga ayna laga rabaa inaan soo bandhigno innaga markaan soo bandhigno dowladahaan u bandhigaynaa jaamacadda carabtuna waa wixii garab nagu siiso oo ay ka dhaadhiciso oo ay soo bismayso mashruuc kasta oo innaga inaga yimaada haddii inaga waxba inaga imaanin nina muxuu ahay toosin maayo adiga marka wixii baahi ah wixii dhibaato ah wixii waxqorod ah waa inaga inaga yimaada dowladdeena way soo qorshaysaa aan soo baldhignaa aan u gudbinaa marka iyaga iyaguna ay jawaab keenaan kaalin ayna waxba geysan karinna waa yar tahay hadday tahay dib u dhiska dalka hadday tahay haddii ay tahay taageero soo siyaasadeed hadday tahay wax ka qabasho amniga intaba waa inaga gacansiin kartaa jaamacadda carabta haddii aan la yidhaahdo oo aynu si fiican howlgalno ama howlgalno ama aan wax ugu gudbino ka sokow warqadaha aqoonsiga aad kaa guddoomay xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta ma jiraa kulan aad la yeelatay madaxweynaha waddanka masar oo maadaama uu yahay madaxweynihii dalkaasi xaruntii jaamacadda carabtana ay ku taallo magaalada qaaxira ee xarunta dalkaasi waa waa kalalaba jaamacadda carabta waa hay-ad madax bannaan oo iyadu maamulkeeda gaar yahay dowladda masar iyo muxuahay kulanka madaxweynuhuna waa barnaamij kaleeto isagana waa loogu jiraa qorshe loogu jiraa waxaan sugaynaa mawcid inay soo qabtaan ama ballan ay laga soo qabto madaxweynaha isagana markaasaan u gudbinaynaa warqadihii aqoonsiga oo aanu haddii alla yidhaahdo soo gorfayn doonaa wixii isla qaada dhigi doonaa wixii arrimaha iyo xiriirka labada dal haddii alla yidhahdo wadamada jaamacadda carabta sidaan ognahay waxa ay taageeraan een, soomaaliya adigu ka safiir ahaan maadaama jaamacadda carabta haatan lagu dhiibay maxaad is leedahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo mudnaanta in la siiyo ay tahay soomaaliya laga caawin karayo waxaa laga caawimi karaa dib u dhiska dalka laga caawimi karaa waxaa laga caawimi karaa in xagga waxbarashada laga caawimi karaa dhaqaalaha kemista miisaaniyadihii hayadaha dowladda laga caawimi karaa waa fara badan tahay sideen usoo gudbini weye
kaasi wuxuu ahaa safiirka cusub ee soomaaliya wakiilka uga noqon doona jaamacadda carabta oo ku sugan magaalada alqaahira ee xarunta waddanka masar xarunna u ah midowda ama jaamacadda carabta cali cabdiqaadir cali meekel ayaa qadka telefoonka kula xidhiiray waxaadna la socoteen barnaamijkii dhacdooyinka maanta rediyo muqdisho ayuuna idinkaga imaanayaa gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug lagu aasay laba wasiir dowle iyo nabadoon ka tirsanaa galmudug oo xalay ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay deegaanka saddexxigle ee gobolka mudug iyo askari la socday mas-uuliyiinta geeriyootay labada wasiir dowle ee xalay geeriyooday waxay kala ahaayeen wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiiska aweys cali siciid iyo wasiir dowlaha maaliyadda galmudug axmed cabdulaahi diiriye nabadoon allahu naxariista ayaa ahaa nabadoon cabdulaahi yuusuf guuleed oo ka mid ahaa nabadoonada deegaankaasi magaca ku leh aas ayaa loogu sameeyey magaalada gaalkacyo waxaana ka qayb galay kusimaha madaxweynaha galmudug ahna madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug maxamed cabdi xaashi carabey iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golayaasha galmudug madaxweynaha ayaa goor dhoweyd wuxuu la soo xiriiray barnaamijka dhacdooyinka maanta waxaana uu diray tacsi waxaana uu sidoo kale uu sheegay sababtii ka dambaysay geerida mas-uuliyiintaasi
sidaa la socota waa xalay waxaa dhacay shil baabuur dad madaxa oo galin odayaal iyo wiilka isku jira ku geeriyooday marka anaga saaka safaran soo galnay waxaan gaalkacyo kadibna maaragta halkaas aas qarana ugu sameynay waxaa kasoo qayb gala maamulka degmada kii gobolka golihii wasiirada xildhibaano iyo dhammaan ooqaasha kala duwan ee deegaanka galmudug runtii waxaa la sigeynay magaalooyin badan oo galmudug ka mid ah waxayna ahayd maaragta arrin maaragta si fiican oo raxmadda maaragta looga duugay oo maara aada iyo aadna wax lagu farxaa runtii odigi karo boqolkiiba boqol ayay ahayd runtii maaragta ilaah inuu nagu guuleeyey adoomeydku waa xabaalnay maanta insha allah samir iyo imaan allah naga siiyo intii ka tageenna samir imaan allah ka siiyo reegelmadiina samir imaan allah ka siiyo allana ummadda soomaaliya dhammaan runtii sida ugu badan baabuurka luga u baxday wadduuna maraayo kuli wax oranaa ku socday marka halkaas ka imaada alla
waxna kusimaha madaxweynaha barnaamijka dhacdooyinka maanta la hadlayay kana warbixinayay geeridii mas-uuliyiintii ka tirsanaa maamulkaasi allaha u naxariistay oo gaalkacyo maanta lagu aasay dalkeenna waxay ka hortageen iskuday dhagarqabayaashu ay doonayeen inay ku waxyeelayaan shacabka nabadda jecel ee degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waxaana iskudaygooda uu noqday mid fashilmay kadib markii ciidamada sirdoonka dowladda soomaaliya ay ka warheleen dhagarta ay maleegayaan kooxda ugus sidoo kalena ciidamada qalabka sida waxa ay iska caabin ay ku sameeyeen kana daba tageen farxadkoodii kooxdaasi ibraahim malamle ibraahim xogayaha dowladda hoose ee degmada ayaan qadka telefoonka goor dhawa kula xiriiriyey waxaana wax ka weydiiyey xaaladda degmada siday tahay iyo siday wax u dhaceen
koob iyo tobankii iyo labaatan daqiiqayna soo weerareen waa gartay hadda dagaal hal sac sunti ayaa waa dagaalamnay wayna carareen e maxaa khasaare ah saddexaan ka dil halna waa ka dhaawacnay hadda xaggee ku sugan yihiin iyaga marka annaga ilaa iyo kaamtuuaan gaarnay ilaa iyo bandanaan gaarnay labada dhinacaan ku baxnay iyaguna iyagana way sii carareen ee waa gartay xog miyaad aydan hayn oo ah in laydin soo weerarayo oo degmadu miyaysan lahayn ciidamo fooljigan sidee ku dhacday in laydin soo weeraro oo muddo hal saac ah ee dagaalku socdo hadda dagaal waa taqaanaa sidiisaba adoo taaganaa lagu soo weeraraa khawaarijiintana urusna waa taqaanaa nooceeda hadda annagoo isgarabsanayna ciidamada nisa iyo ciidamada amisom oo oo si xoogan annagoo isaga caabinay ayaa ciidamada nisa iyo amisom anagu soo darsamay marka ee, aan la- aan ka nimaanno dagaaladaasi degmada weli kama soo kaban ee waxyeelladii iyo dhibaatadii ka soo gaartay ee qolyaha nabadiidka ah bal dadka Aywa.
reediyo muqdisho dhegaysanaya ee aan aqoon qoryooley bal caawa qoryooley u sawir waa noocee qoryooley koryooley waa magaalo istaraatiiji ah waa garta koryooley waxaa ka baxda lix ji waa garta mid wuxuu aadaa ilaa iyo saadkood iyo salag leh Si wanaagsan.
Mid guur aadaa mid guura ka aadaa iyo baydhabo si wanaagsan mid muqdishu aadaa mid dugule iyo farseele iyo toortoore dhulkaanu aadaa si wanaagsan mid owdheeguu aadaa intuu ka baxaa si wanaagsan mid danaaluu aadaa intaas dhan waxay ka baxaayaan galbeed iyo waqooyi waa garta marka magaalada waa nabad hadda businesska waa furan yahay ganacsigu waa caadi waana kala ganacsanaya dagaalka waa soo afdarnay magaalada marka ee dhaqaalaheedu muxuu ku tiirsan yahay magaalada dhaqaalaheedu wuxuu ku tiirsan yahay xoolo iyo beer waa garta wax soo saarka beeraha marka ka waran aad uu noogu fiican yahay mar baa la quursaday ilaahay laa taqnaduu min raxmatillahi yidhi aayadiisa qur-aanka roob ayaa ilaahayna siigoogin ilaahay waa noo keenay waa la waraabsaday nicmaan ku jirnaa beeraha waa noo taagan yihiin dhinaca xoolaha ka waran degmada iyo kobaca dhaqaalaha xoolaha aaday u fiican yihiin oo doy ilaa doyga iyo duurkay jiraan oo daaqsin warihii biyay leeyihiin waa caafimaad qabaan nabad wax dhibaa kama jiro dhinaca adeegyada bulshada xogayihii dowladda hoose aad tahay ee adeegyada bulshada ee aad bixisaan ama ee magaalada wallaahi aadaan u fiicannahay inkastoo dhanka dawladda xoogaa dhaqaale darro ay naga hayso aysan na caawinaynin dawladda annaga hadda laakiin sideennii annagaa iskaafina quruuri ahaan ee degma iyada laga rabay inay soo saarato oo ay isbixiso oo ay dowladda dhexe ee miisaanadeeda ay kabto ee idinku waxaad soo saaran weyseen oo dowladda dhexe uga baahan tihiin maxay tahay hub iyo rasaasa ugu baahannahay dawladda dhexe taa waa siyaasadda ee dhanka amniga marka laga yimaado dhinaca adeega arrimaha bulshada adeega arrimaha bulshada masaakiintaan quudinaa waxaan helnaa ummaddeena ku quudinaa oo difaacaan iskuloo jirnaa shacabkeenni annaga soortaan isla cunnaa waa gartay ee bal dib inoo celi dagaalka intuusan bilaaban jawiga magaalada siduu ahaa iyo markii xabaddu dhacday bal ka waran xaggee ka bilowda dagaalku dagaalka wuxuu ka soo bilowday dhanka galbeed difaaca ugu dambeeya meesha uu noo yaalo waa gartay difaaca meesha uu noo yaalo ka bilowday waa ca- waa la- waa ca- waa caabin nimanka difaaca noo jooga waa gartay hadeertaan aan kula hadlaayo waxaan joogaa aniga ruu- ruuxiga Aye.
bantar meel la- bantar oo ciidamadii nisa raggii gruubkii nisa dadkii raacayaan ahaa aniga ciidamada local poliiska iyo amisom laamiga dheer raggii ku baxay waayo oo ilaahay kaantuu aaday ee miyaysan jirin ciidamo ee nabad sugid ah oo heer degma ah oo degmada jooga oo xoraansi sameeya oo hela xogta in weerar idinku soo wajahan yahay iyo in kale haa waa gartay nala sugidda waa ay sheegtay foojignaanha la sameeya idhaada foojignaanha la sameeya idhaada laba saac oo saakay sheegtay ee waa gartay marka haddeertan deegaanadii aad ii tirisay ee aad sheegtay inaad ee, ciidamadu ay gaareen yaa gacanta ku haya hadda annagaa gacanta ku hayna haddeertaan annagaa gacanta ku hayna ee aad baad u mahadsan tahay
qoraalka ah ee soomaaliya aad kala socoteen waxaa ka qaadanayay maxamed qalaaf soo saaristuna wuxuu ahaa maxamed macalin xasan waytka intaan barnaamijkan kan xiga habeen dambe aynu dib ugu kulmi doono cabdi tahliil warsame iyo heestii gabagabada barnaamijka ayaan idinkaga tegayaa iyo dalkoo nabada
Thank you.
cuntada ee xilka guud ka saaro xubnayaho guntada ee dhergaratadaaho xubnayahow ninga caaliyo gayigoodu jecelyo gama xubnaha diide dadkoodii angabiro xubnayahow garaadxume geridooda jecelyo xubnayahow gumaysigu gumuca wafaysto xubnayahow guntada ee xilka guud ka saaro xubnayahow guntada ee dhergaratadaaho xubnayahow ninga caaliyo gayigooda jecelyo gama xubnaha diide dadkoodii angabino xubnayahow garaadxume geridooda jecelyo xubnayahow gumaysigu gumuca wafaysto babadeeniyo gocashadu ma madhate ubabadeeniyo gocashadu ma madhate ira gaara siiyo gediga hayaaka udaha ka sii gura dagaalkii weeyo dagaal baal godinaana fayniyo dumc baal dadka ruuxa gaabsha midbageed kala guurkii weeyo dagaal baal godinaana fayniyo dumc baal dadka ruuxa gaabsha midbageed walbuu garwaaqso xilka garabka ku sudhan adow waajibka gudan gaarsii dadweynahaynaan gul socodnahay walbuu garwaaqso xilka garabka ku sudhan adow waajibka gudan gaarsii dadweynahaynaan